bismi illahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada shabakadda samko dharis waa anigoo cabdifataax abdulaya muuqaalkan wuxuu daaran yahay javascript kooraskani javascript-ga ahaa ee dhammaaday oo aynu gunaanadayno waxaana ka hadli doonaa maxaa ku xiga oo la bartaa arday badan baa isoo weydiiyey macalin maxaan ku xajinaa horta javascript haddaa basiga baratid waxyaabaha yaryar baa muhiim inaad baratid waxyaaba yaryar oo kalaa muhiim inaad baratid sida promiseska iyo abiska laakiin su-aasha ugu badan waxay kasoo noqotaa wada deeqaadna run ahaantii ma jirto wado saxa oo la qaado qof walba waxay ku xidhan tahay waxa uu rabo inuu noqdo iyo meesha uu rabo inuu gaadho sidaa darteed javascriptigu isku filnaansho ayay gaadhay maanta ka hadli mayno luuqadaha kale ee backendiga javascript hadda waxaa ku dhisi kartaa mobile apps desktop apps web apps ayaa ku dhisi kartaa sidaa darteed backendi xataa waa isticmaali kartaa front endi sidaa darteed haddii aad rabtid inaad noqotid front endi developer oo javascriptia saddex ayaa hadda suuqa ku jira inkastoo aan ka horeysiinayo jquery oo la ilaaway oo ah inaad wax ka ogaatid ama baratid xoogaa sababtoo ah code base hore oo legacy oo jquery ku qoran ayaa arkaysaa oo marka waa inaad edit garayn kartaa ama fahmi kartaa koodhkan siduu u shaqaynayo marka haddaadan jquery aqoon waxaa la kulmaysaa koodhar fara badan ama projects fara badan oo jquery ku dhisan oo mataqaanaa aadan maintain garayn karahayn ama waxba ka bedeli karahayn marka haddaynu jquery ka nimaano hadda suuqa saddex ayaa ku loolamaya dhanka front endiga marka la dhaho waa react js view js iyo angular angular iyo view inuu kalama taliyeen anigu tala ahaan qofkii front endi raba waxaan kula talinahaa reacti sabab baa jirta aan kula talinayo hadda angular oo kale aad bay mataqaanaa huyuuju tahay in la fahmana way adag tahay sidoo kale view js iyaduna waxaa badan isbedbedeladeeda hadda view two baa la mariyay view three waxyaaba fara badan waxaa ku arkaysaa tii hore oo laga tegay oo debricated ah marka isbedelkeeda badan oo stable maaha inkasta oo ay trending tahay oo suuqa hadda ku jirto waa my opinion ama aragtidayda react js marka haddaa baratid iyadu waxay ku fiican tahay inta badan way fududahay inaa baratid waxaa isticmaali kartaa qaabkii object orientedka ahna waa isticmaali kartaa qaab functional programming oo hadda aada loo isticmaalo wuu jirtaa marka micnaheedu maaha kuwa kale inaysan lahayn laakiin reactive way ka fududahay waxayna kuu sahlaysaa reactiga inaad baratid reactive native oo ay isku qaab yihiin oo kuu sahlaysa inaad mobile appka baratid mobile appska waxaa dhisi kartaa android iyo ios adoo reactive native isticmaalaya marka universal appskaasna waa dhisi kartaa xoogaa waxay dhahaan waa isku kood laakiin waxaad dareemaysaa inaad reacti qoraysid laakiin haddana way kala raduwantahay xagga barashada reacti nativeka xoogaa yar waxay kaga sii baahan tahay practical fara badan iyo inaad specific android ama ios waxyaabahay rabaan aada ogaatid marka inta haddaynu kaga baxno front endiga waxaynu u nimaanaynaa back endiga back endiga waxaad baranaysaa node js markaa baratid frameworkeeda waxaa baranaysaa la dhaho node js markaad basiceeda baratid ama xoogaa waa runtime environment markaas tiraada alele waxbaa ku samayn kartaa waxaad baranaysaa maxaa la dhahay express js oo ah front end back end framework marka iyadu maadaama ay back end frame back end framework tahay waxay ku fududeynaysaa shaqo fara badan oo databaseki inaad dhex geshid security-gii middlewares bay leedahay waxay leedahay orm oo databaseki aad ku dhexgeli kartid ama sequales wax la dhaho marka express markaa baratid waxaa sidaa ku dhammaystay oo aad tahay main stack inta badan meelahaasaa ku arkaysaa main stack waxa weeye waa mongo ama mysql edu waa express js rt waa react js ntuna waa node js marka main stack ayaa tahay oo waa waxyaabaha hadda inta badan jira berigii hore waxaa maqli jirtay front end developer backend developer iyo full stack developer marka hadda waxaad maqlaysaa main stack ayaa maqlaysa marka hadda intaas la fahantid waxaa tahay main stack waxaa tahay qof isku filnaansho gaadhay maadaama ay jiraan waxyaaba fara badan oo ku xidhan intaas waa inaa databaseska wax ka taqaanid mysql mongo db haddana mawduucina maadaama aynu ka baxayn javascript intaas aad bay ku caawinaysaa muuqaalkeena markaa intaas ayaan kusoo koobayaa wuxuu keliya u daarnaa dadka javascript aan rabin inay ka dhex baxaan haddii aad rabtid inaad luqadaha kale programming ka baratid mawduucyo kale insha allah uga hadlaynaa mawduuc horena waxaan uga soo hadalnay qaababka programmingka kuu sahlay inaad baratid aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq